إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ee haysta deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose waxaa gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askar ka tirsan kuwa uu tababaray maraykanka xilli ay ku socdaalayeen waddada xidhiidhisa afgooye iyo wallaweyn guddoomiyaha degmada buurhakaba ayaa sheegay in kontomeeye askar ah ay ku waayeen dagaalkii dhowaan ciidamadoodu ku qabsaday duleedka degmada xudur ee gobolka bakool xoog dheeraad ah ayaa laga helayaa wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysanayay mootobajaaj islamarkaana lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya golaha ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool ayaa ka hadlay khasaarihii cuslaa ee ciidanka koonfur galbeed ku gaaray dagaalkii dhowaan ka dhacay nawaaxiga degmada xudur taliska ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay ayaa qirtay qaar ka mid a khasaarihii ka dhashay duqayn ay dhowaan ka geysteen duleedka magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maamulka hirshabeelle ayaa hor joogsaday banaanbax dowladda federaalku ku doonaysa in laga dhigo magaalada beledweyne kaasoo iyada lagu taageerayo waxaa waddanka maraykanka weli ka socda dibadbaxyada ay dhigayaan dadka madowga ah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan koob iyo tobanka bisha lixaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ee haysta deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya hoosingow ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenyaatiga ee halka ku sugan dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay nawaaxiga hoosingow waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada kenyaatiga ee ku sugnaa fariisinka la weeraray waxaa gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askar ka tirsan kuwa uu tababaray maraykanka xilli ay ku socdaalayeen waddada xidhiidhisa afgooye iyo wallaweyn wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kamiin ah u dhigeen askar daacad u ah ciidanka maraykanka ee jooga saldhigga beledoogle ee gobolkaasi askarta kamiinka loo dhigay waxay ku safrayeen iyagoo mooto wata waddada xidhiidhisa afgooye iyo wallaweyn oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose waxaana kamiinka lagu dilay ugu yaraan laba askari hubkii ay wateen askarta kamiinka lagu dilay ee daacadda u ah maraykanka ee loo yaqaano danab ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen weerarka waddada xidhiidhisa wallaweyn iyo muqdisho waxay marar badan martigelisay weeraro iyo qaraxyo xooggan oo lala egtay ciidamada uu ku adeegto maraykanka waxaana weeraradaasi ay dhaliyeen khasaare kala duwan guddoomiyaha degmada buurhakaba ayaa sheegay in kontomeeye askar ah ay ku waayeen dagaalkii dhowaan ciidamadoodu ku qabsaday duleedka degmada xudur ee gobolka bakool maxamed ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxamed macalin axmed oo ah guddoomiyaha magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu waramay khasaarihii ku gaaray dagaalkii sabtidii lasoo dhaafay iyaga iyo ciidanka militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex maray duleedka magaaladaas wuxuu sheegay inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dhimasho ee kasoo gaaray dagaalka nimankaan niman oo badan waaye khasaaro badana ka dhashay meel dagaal ka dhacay oo khasaaraas ka dhacaysa dhimashii dhaawac bele hanti leh marka arrimahaas waxay u dhaceen anaga khasaaro naga soo gaartay kontamey waa dhantiyahay ciidamada dawladdu waxay ka dhantay haddii aan qiyaaso marka khasaarada annaga dhinaca dawladda intaasay leen tahay sidoo kale wuxuu ka waramay dhaawacyada dhaawacyada horta waa runtii waa dad iska dhabaysan waa jiraan dad dhaawac u dhintata waa jiraan dadkii farahatay joogo gaarna waa taaniin gaar dhaawac waa iskuulashay qalina lagu sameeyey khasaaraha gaaray wuxuu ahaa mid aad u badan sidaa darteed mar aan weydiinay waxa u sabab ah ayaa wuxuu yidhi iyo dagaalka waa dagaal qareer u ahaa ilaa laba iyo toban saac subaxnimo ilaa lix saac waa socday afar saac kumbuda ayaa waxay u socday saacadii aan hayn madaaficdii iyo baasuukiyaashii iyo waxyaalaha nin waliba waxay haysa ayaa laisku riday ilaa laba saacna dagaal goosgoosee socday marka lix saac kumbada ayay socday maadaama meeshi meesh meel hooda laisku dagaalay oo magaalo aan hayn banaanka laisku dagaalay dagaalada dagaalka saasa u dhahay waktigaasayna socday waxaan weydiinay adiga goobta dagaalka ma joogtay waa joogaa waxaan weydiinay ma ka baqaysay in lagu toogto wuxuu yidhi maya taas allah og weligay dagaalka maarin anaaba askarta kamida jabhadihii aan soo maray ilaa soddon sano jabhad ahaa xudur waxaa jooga ciidamo etoobiyaan ah kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka siinayeen dagaalka ha ciidamada etoobiya markaas waa iska halmaysanaa annaga waaba la joognaa waxay dagaal waxay dagaal waa iska qayb qaadanaynaa mujaahidiin deegaanka waa ka qayb qaadanayaan markaas ayaga waxay u taagan yihiin in macnaha ay kaalmayaan ciidanka ayay u taagan yihiin kadib khasaarihii cuslaa ee ciidanka koonfur galbeed dhabarka loogu saariyey dagaalkii duleedka xudur waxaa booqasho deg deg ah oo niyad dhis ah u tegey hogaamiyaha maamulkaas cabdicasiis lafta gareen guddoomiyaha oo aan weydiinay socdaalka ayaa wuxuu yidhi magaaladu jooga annagu waa magaaladii labaada dhihin kara midlaba magaalo saddeaad oo koonfur galbeed ah maadaama magaalamadaada baydho aa tahay madaaweynaha fariirmadiisa badan tahay hadda waana soo gaaray mar keliyana maaha wax badanana soo booqday booqasho u yimid dhinac kasta dhinaca shacabkii dhinaca ciidamadii dhinaca horumarinta iyo difaacdii iyo wax kasta in uu ku galo guddoomiyaha magaalada xudur ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad adag ama ay ku go'doonsan yihiin magaalooyinka ay joogaan iyaga iyo xabashida askuma furna sidii waaye go'doonka siyaa ugu jiraa magaalada jid isku furn mala jiidka waa xiran yihiin isku soo wada duuboo sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duleedka xudur kamin ugu dhigeen askar ka tirsan koonfur galbeed oo ay xabashudu soo tababartay kuwaasoo ay ka dileen kontumeeyo sida uu sheegay guddoomiyaha degmada xudur xog dheeraad ah ayaa laga helayaa wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysanayay mootobajaaj islamarkaana lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna abuubakar ibraahim geedi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil habeen hore loo geystay cabdiraxmaan cabdulaahi shariif oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysanaya mootobajaaj kaasoo lagu dilay agaarka saldhigga galbeed ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wiilkan dhallinyarada ah ayaa ahaa xubin muhiim ah islamarkaana u shaqaynayay qoyskiisa oo ka kooban hooyadiis iyo xaaskiisa u weysay laba carruur ah haddaba qaabka kadiska ah ee loo dilay cabdiraxmaan oo ahayd hab khiyaano ah iyo shucuurta qoyskiisa uu ka geeriyooday waxaa ka sheekaynaysa hooyo qadiijo oo ah hooyada dhashay cabdiraxmaan weligiisa asaa reerkan shidi jiray asaa gacan igu haayay wax ii ordaayay asayou ahaay shalay casirkii meeshaan uu imaaday meeshaan casir iskula dukanay wuxuu dhahay biyaa jidkaan oo degan jilicow maa la dhahaa meeshaanaan ka shaqaysana beriga madiinala ka shaqaynaa intaa dad iyo jidca kaarigaana maraa casirka markuu dugtay waa baxay xaafadda dhan waa la arkaayay soo u baxay wiilkii ma noogu soo noqon xalay saddex saac markii eedaan wacnay walaashiisa baa beri jirtaan la hadlayaan dhahay walaalkaaga ku soo wada suuqboocda idoo joogto aroos aade taleefonkiisa saa u dirayna wuu dhacaa wax naga qabanaay ma leh wuu dhacaa wax qabanaay ma leh al-ultima gabarha habreer ay gurigeeda ay joogtay iyadaa wacday askariyaa ka qabtay wuxuu dhahay askarigii wiilka adiga soo wacday maxaa isku tihiin walaalkeega waay wiilku waa la dilay marxuumka wuxuu jiifaa dharkiinley aa lagu dilay nimanaa dileen laba ninaan lahaayaa mootadina waa lagala cararay waxaa noogu imaadiin saldhigga oo galbeed maa la dhahaa dharkiinley noogu imaado gabadhii habrartu aaya isoo wacday habrarey miyaa ahaa cabdoo waa dhintayaa la dhahay nin askari a iga qabtay mobeelka ogaanteeda lahaa wax run xaqiiqi eena mahaayo anagayaa wacne askarigii hadda naga qabtay wuxuu dhahay magiciisiga run waaye xaqiiqa waaye maamo miyaa ahaa dharkiinley imaa wiilkaaga meeshaa lagu dilay laba ninaa lahaayaa mootadii iyo laba nin way baxsadeen cadaalad hadday jirto nimankaas wiilkii ii shaqaynayay ii ordaayay hashi il ii furneed kirow iga dhiibaayay walaalahayga banaanka iga soo dhiibayen koronta iyo balaayo iga difaacayeen caruurtiisa iyo aniga waa isku dhibeesneen muslumka haddaa sheegatiin halayga qabto dadkaas halayga qabto meel halii saar wiilkeyga meedkiisa gurigooda ku jiraa haddii dawlad jirto cadaalad jirto oo cadaalad jirto in cadaaladda dadkaas la ii soo saaro afar qofood wiilkeyga meedkiisa doo yaal laba cunugna waa iiga tagay maanta asaa aabbii ahay oo ayaa inoo duugaayo muleynayo maantana meedkiisa xale meeshaas la ii soo dhigay haddee cadaaladni ma jirto muslimka sheega diin dawlad jirto sidoo kale xaaskiisa ayaa dhankeeda sharaxaysa wakhtigii isugu wardambeysay iyada iyo saygeeda balse goor dambe loo soo sheegay geeridiisa maqribta intii la gaarin waa imaaday si wanaagsanoo noola dhaqmay caadi ilmihiis caruurihiisoo laga qabtamay waa wada oo baxay maqribtiina caadi anaa wacay caadi waa hadalaa isku dhaafsani oo xafaayad iisoo gad camal waa iisoo waa kusoo gadaa ay dhahay marna haddana waa isoo waay waxay dhahay walaalkay u dirso hayaan dhahay mar kadib waa wacay waa wacay wax taleefanka iga qabtaan waaye kadib haddana habararteenaan soo wacday waxay dhahday ninkii waa dhintoo geeriyooday kadib taleefankiisaan ku celinaya askariga iga qabtay waxay dhahay ninkaaga oo geeriyooday waay ugu dambayntii wiil la dhashay cabdiraxmaan islamarkaana ahdaada ka yar ayaa sheegay inay la yaab ku noqotay halka lagu dilay walaalkiis oo ahayd agagaarka saldhigga dharkenley halkii walaal ah aan dunida ka fiirsanaya ay dhexda iga bixeen oo mas-uuliyadda ciidadeena dhanhay abba ahaatee labo caruur ayuu ka tagay waxaana si aad u jeclahay in cadaaladda ay maaragtaa si sharci ah ay ula dhaqanto dadkaas inaa waxaan arkaya waddanka ma aha mid oo sharci ka soconayo nin ayaa lagu dhahay saldhigga agtiisaa lagu dilay amoota lagu dheciro midaasna ilaa hadda midaan la fikirooy midaas waa oo aan la yaabana geerida ku timiday wiilkan dhallinyarada ah ayaa si aadah looga dareemay xaafadda uu deganaa iyadoona waalidiintiisa wejiyadooda iyo hadalladooda laga dheehanayay inuu u ahaa xubin muhiim ah oo ka baxay qoyskooda iyagoona dalbaday inay helaan cadaalad inta badan dilalka loo geysto dhallinyarada ku shaqaysta mootobajaajta ayaa waxaa geysta ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo aanay jirin cid wax ka qabanaysa golaha ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ee baay iyo bokool ayaa ka hadlay khasaarihii cuslaa ee ciidanka koonfur galbeed ku gaaray dagaalkii dhowaan ka dhacay nawaaxiga degmada xudur faahfaahinta warkaasi waa kan wariyaheenna cali aadan ogaas muxiidiin cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada baay iyo bokool ayaa sheegay in ka gol ahaan ay soo dhoweynayaan khasaarihii askarta dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed kusoo gaaray dagaalkii sibtidii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool wuxuu sheegay in labada gobol bay iyo bokool si weyn looga hadalhayo dagaalkaas iyo weeraradii xiriirka ah ee ay la kulmayeen xabashadii ku socdaalaysay qaybo ka mid ah gobolka dhacdadaas iyo natiijada ka soo baxday aadaa looga farxay jabkan gaaladan jabtay bilahan markii laga soo bilaabo etoobiya waddada ay maraysay bishii hore sagaashan kilomitr bay waxay maraysay ugu yaraan adigu soddon maalimood soddon kow beri laba iyo soddon beri ayay waddadaas maraysay ayagoo habeen iyo maalin toban kilomitr aan idaafaynin ba iyo bokool muslimiinta degan etoobiya laga soo bilaabo bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bisha hadda lagu jiro cadowga inuu jabay shacabka aad ay u dareensan yihiin soddon kilomitr waxay marayaan ilaa labaatan beri ay dhaaf ilaa yihiin etoobiya markii laga soo bilaabo oo wadadan ay marayeen oo ilaa bur la yiraahdo berdaale iyo luuq dhaxdooda ayay soddon labaatan iyo lix beri bay maraysay marka ilaahay baa ku mahadsan bacda bacdallahi mujaahidiinta waa mahadinaynaa mida kale dagaalkan hadda dhacay shacabka aaday u dareemeen aaday u faraxsan yihiin wayna soo dhaweynayaan gaaladan jabkeeda oo ilaahay halkan gaarsiiyo baktigeed marwalba lagu jiidayo kuwii ay dhibi jireen mobeelada ay qaadan jireen dadkana ay dhici jireen bay ahaayeen cadowga waana la dareemay horeyna waa loo dareemay inayna dawlad ahayn oo waxa etoobiya ay daacaminayso ay yihiin waa la ogyahay mooryaan oo shaqaystaal inay yihiin dadku way dareemeen ogaaska wuxuu baaq u diray askarta baaqiga ku ah safka ciidanka xabashada waxaan u jeedinaynaa in ilaahay ay u toobadkeenaan oo dembigaas iyo gaalnimadaas ay ku jiraan ay ka soo baxaan yaan u jeedinayaa kuwa murtadiinta oo diintooda ka baxay ilaahay u toobadkeena qofkii toobadkeena keenana ilaahay toobadiisa waa ka aqbalaa etoobiya qofkii hadda waxa ka sugayo nin mid mid dhintay waxba lagama sugo etoobiya way dhimatay way dhaqtisay gudaheeda waraysta waad ogtihiin idimin sheegayso waxay gudaheeda ku dhex jira dee qofkii mid dhintay mara saara waxba uma keena hayo waxaan leeyahay etoobiya way baktiday way jartay ilaahay baa jebiyey gacmihii mujaahidiinta ilaahay ku cadaabay idinkuna waxaad ka sugaysaan kale ma jiraan hadda waad aragtaan oo xaaladeeda waad la socotaan meelihii ay ku jirtay dhageysyada hataa kama soo baxayso waad dareemahaysaan marka waxaan leeyahay ilaahay ha loo toobad keeno dalkiin iyo diintiin iyo walaalihiin usoo laabta oo muslimiinta horey u ahaa hadda aad heedeen oad ka baxdeen usoo laabta waa laga soo dhaweynayaa waxaan leenahay odayaashii muslimiinta haddaanu nahay qofkii dagaalnimadiisa ku jira beri baan ka nahay qofkii gaalida ilaahay u toobadkeenana waa odaygiisaan ahay baanu nahay ugaasidiisaanu nahay ilahay u toobadkeen aan leeyahay guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa caqabad u arkay ciidanka xabashada iyo kuwa la shaqeeya ee koonfur galbeed waana midda keentay in ay kujaar noqdaan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliska ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay ayaa qirtay qaar ka mid a khasaarihii ka dhashay duqeyn ay dhowaan ka geesteen duleedka magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose warbixinta warkaasi waa kan cabdisamed cabdulaahi qirasho naadir ah marna la dhihi karo midaan horey loo arag ayaa kasoo yeertay taliska guud ee ciidamada shisheeyaha dalka kusoo duulay war qoraal ah oo kasoo baxay ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay islamarkaana la baxay magaca amisom ayaa waxa ay ku sheegeen in duqeyn dhowaan ay ka geysteen degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen dad rayid ah kuwaasoo ay tiradooda ku sheegeen saddex ruux oo qura qoraalkan uu bartiisa twitterka soo dhigay madaxa ciidamada shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay ninka lagu magacaabo faransiisco madera ayaa waxa uu sheegay dhacdadii maalintii isniintii sideeda bishan ka dhacday duleedka degmada janaale ay ahayd mid nasiib darro ah taasoo ay geysteen ciidamadooda sida uu hadalka u dhigay xaqiiqada jirta ayaa ah inay ka been sheegeen khasaaraha rasmiga ah oo ay halkaas ka geysteen ciidamada shisheeyaha inta la xaqiijiyay duqeymadaas oo ay ka geysteen duleedka degmada janaale ayaa waxaa ku dhintay shan ruux oo isugu jira caruur haween iyo sidoo kale ragga ciidamada shisheeyaha ee dalka kusoo duulay ayaa dhowr jeer sidaan oo kale waxa ay dad rayd ah ku xasuuqeen gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda federaalka ah ee ka dhisan magaalada muqdisho marnaba kama hadasho tacadiyada kala duwan oo ay dalka ka geysanayaan ciidamada shisheeyaha balse taa beddelkeeda xasuuqa ay ciidamadoodu geystaan ayay mararka qaar inkiraan sida xasuuqii dhowaan ka dhacay deegaanka gololey ee shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku laayeen sideed dhaqaatiir dhalinyaro ah sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac maamulka hirshabeelle ayaa horjoogsaday banaanbax dowladda federaalku ku doonaysa in laga dhigo magaalada beledweyne kaasoo iyada lagu taageerayo maamulka taagta dareen iyo hirshabeelle ayaa dhiciseeyey qorshe farmaajo uu ku doonayay in magaalada beledweyne looga banaanbaxo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan madaxtooyada magaalada muqdisho ayaa la xiriiray beledweyne waxaana la bilaabay abaabul la xiriira in xoogaa dada la isu soo dumo si ay u sacbiyaan una sheegaan inay taageersan yihiin madaxweynaha dowladda federaalk ah maxamed cabdulaahi farmaajo laakiinse madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa arrintaasi ka hor yimid ciidamada maamulka hirshabeelle oo amar ka haysta madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa ay joojiyeen banaanbaxa taliyaha biliiska gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegayaa in banaanbaxu uu ahaa mid amniga qalqal lagu gelinayay sida uu tilmaamay wuxuu intaa ku daray in abaabulayaasha banaanbaxayaashu aanay nidaamka soo marin asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in la doonayay in la isu keeno dadka daroogastayaasha amaba maandooriyaha isticmaala iyo kuwa ra'yiga liita banaanbax aan sharci ahayn oon maamulka la soo wargelin oo aan hay-adaha amniga la soo wargelin oo aan fasax loo qaadan oo xilligaan ammaankeennii khatarta ku yahay lagu soo beegay dad wax ma garada in wax inta dhagaal loogu soo shubo bannaanka la keenay tahay waan diidnay ma yeeli doonno abni xumada ka hortegaynoo ka mid yahay cid mas-uul ka noqonaysa maaha afar boqoloo canug oo reer hiiraana inta loo soo dhiibo iyo kuwa derbiyada jiifo garamaystayaala iyo dadka aan maskaxdooda isku filnayn inta loo soo dhiibo laba saddex qofood meel ku showrto inay intay u soo dhiibaan fikir ay maskaxda uga soo shubaan ama walax yaray u xishaan soo siiyaan ay yidhahdaan tuuryaaya magaalada oo ammaanka magaalada khatar la gel ammaan darrada aan ka hadlaynay ka mid tahay ciddii mawqifkeeda muujinaysa xor bay u tahay waa inay yimaadaan waa inay maamulka warqad ka soo qaataan waa in hay-adaha amniga la ogeysiiyaa waa inaan dusha ka eegnaa waxa meesha ka socda laakiin bannaanbax iska socda oo meelu ka socda meelkayso ahaynoo dowladdii iyo maamulkii iyo wixii halkan ka jiro abni yahay aysan waxba ka ogeyn sidaasowba sharci darro ku yahay sharci darradu yahay aan ku joojinay hadduu jiray saasaan ku joojinay hadday soo wadaan ma ka yeelin siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo awalba liidatay ayaa hoos usii dhacday dhowaan markii baarlamaanku ay ku orreeyeen islamarkaasina ay u muujiyeen inaanu astaahilin in hortooda uu ka hadlo wixii xilligaasi ka dambeeyey wuxuu abaabulayey banaanbaxyo uu ku doonayo in uu mar kale isku muujiyo magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay mudaaharaad ay kasoo qayb galeen xooga ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose iyo xaasaska xubnaha dowladda federaalk qaarkood ay qabaan magaalada doolow ee gobolka gedana waxaa ka dhacay mudaaharaad kale oo ay abaabuleen saraakiil asiga hoos tagta beledweyne oo ahayd halkii saddexaad oo isku dayey ayaa lagu guuldaraystay halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina waddanka maraykanka waxaa weli ka socda dibadbaxyada ay dhigayaan dadka madowga ah waddanka maraykanka waxaa weli ka soconaya dibadbaxyada ay dhigayaan dadka madowga ah iyadoona la shaaciyey sababta loo dilay georgi floyd walaalka georgia ayaa sheegay in falood loo dilay labaatan dollar oo keliya wuxuu ku baaqay in la joojiyo dhibaatada lagu haya dadka madowga ah golaha koongareeska maraykanka ayaa qabtay dhegaysigii ugu horreeyay ee kiiska floyd si loo baaro jahawareerka hadda jira sida cadaalad darida isir naceebka iyo naxariis darada booliiska fulonaysi floyd oo ah walaalka georgi floyd ee lagu dilay magaalada minneabolis shan iyo labaatankii bishii may kaasoo uu dilay nin booliis caddaan ah ayaa intii lagu guda jiray dhegaysiga maxkamadda horteeda ee koongareeska golaha maraykanka wuxuu yidhi ma qeexi kara xanuunka aan dareemay markii aan daawaday muuqaalka fiidiyowga ah ee muujinaya geerida walaalkay dadka madowga ah ee maraykanka ayaa weli dhigaya dibadbaxyo waaweyn kuwaasoo ay ku doonayaan inay ku helaan cadaalad hase yeeshee ma muuqato wax cadaalad ah oo ay ka helayaan saraakiisha maraykanka dalka maraykanka uu farabaan ku hayay cudurka korona ayaa hadda waxaa ugu darsamay dibadbaxyada ay dhigayaan dadka madowga ah taasoo caqabad ku ah dowladda maraykanka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa